ganacsatada wajeer ayaa waxaa xilligan soo food saartay hoos u dhac ganacsi maadaama dowladda kountiga wajeer ay kala maqan tahay malaayiin lacag ah gabanaha ismaamulka wajeer ayay ganacsatada ku dhaliileen xitaa in kaalmihii shidaalka kala sooc uu ku sameeyey qaarna shidaalladooda la adeegsanaya halka qaar kalena aanan wax ganacsiga ah loola samaynaynin waxa ayna dowladda axmed cabdulaahi jiir ay ugu baaqeen in muddo shan maalmood ah uu jawaab deg deg ah ka soo saaro baaqooda waxaa waaye cumar cabdi waxaan ka mid ahay odayaasha wajeer waxaan ka cabanaynaa sidii dhibaatada maanta ka jirta wajeer county wajeer county dhulkaay soo taabatay magaaladan waa duntay jadii laga lahay gafnaaga ood noo sheegay dadkii lacagaha lahay beendambiil inuu ku bixinayo within one hundred dayska ugu horreeya u bixinaa tii iidaheed ma dhicin casigeeda waxay noqotay in la yidhaaho waxba waxaad leedihiinba ma laha ani waxaan ka mid ahay odayaasha dhowr jeer u tagtay gafnaaga oo xafiiskiisa ugu tagtay dhibaato weynaa naga qabsatay waxaa dhacday in xafiiska markaan galnay horta moobilyada nagala aruuriya waa hadduu xafiis madaxweynena hataa ka hor waa galnay hadda ka hor nagalama qaadan moobilka waxaaba dhacday moobilyada in nagala qaaday markaan meesha galnay ilaah kumaqaad ninka uuba noo hanjama aniga hadda waxaan ahay nin odayga wajeerka kaas ahaan nin westa ka imaaday baan nahay godobaan ba nahay ninka qaraabaan nahay aniga naftaydu gaar ahaan ii sii aflagaadeey waxaan weydiinaynin waxay ahayd lacagtii beendin biilka wajeer ka maqneed yay ahayd marka ninkaa nin u qalma maanta xafiiska wajeer in ummadda wajeer uu haayo ma aha waa ka sabarsannahay lacagihii yoo maqanaa intaasoo milyan afar boqoloo milyan shan boqoloo milyan lagu bixinaa duurka oo la samaynaa shaqo cusuban aad ku samaynaa dadka la siina ayn ogeen waxay hataa yihiin marka sidaa awgeed rajaday laga qabay countiga waa ka waaynay ani magacayda cabdinaasir cabdi kontomaa laydhahaa chairmanka chamber of commerce wajeer county maanta waxaan iskugu imaanay dadkii becsharada wajeer county waxaana ka tashanay dhibkiina haysta waxaana ugu sii weyn oon ka tashanay bending bill arrimihii bending bill oo ilaa wakhtigan ay soo qaadatay oona governor as cahdi naga qaaday markuu kambeynka ku jiray oo cahdigiisa ahay boqol maalin gudaheeda aan ku bixinaa bending bill hadda waxay ku noqotay laba sano maadaama ay laba sano ku noqotay annaka ilaa hadda waa sugnay bending biilkii governor waxaas hadda ka taabtayna ma laha wuxuu nagu dadaahinaya inuu dhahay audit report aan sugayna audit report weligeena ma arkin audit report oo qaatay hal sana oo la sugahay audit reportkii laakiin waa u gegsan waynay sanadkii koowaad markuu office qaadanay waxaa lagu soo wareejiyey lacag oo sanadkii kale oo loo dhigi lix boqol iyo sagaashan iyo sideed milyan in looga looga talagalay inay bending bill lagu bixiyo lacagtaas wuxuu ku qabtay annaka ma ogin midii labaad sanadkii aan soo dhaafnay shan boqol iyo konton milyan looga talagalay bending bill lagu bixiyo taasna wax lagu bixiyo ilaa hadda ma laha hadda waxaan la yaabanahay oo sanadkan ay ku jirta shan boqol iyo labaatan milyan aa ku jirto muxuu yeeli doona haddana marka uma qaadan karno annaka hadda waa soo jeednaa meeshii aad ka gelaysa annakan aan ka geli doono bending bill marka waxaan aan bulshada u sheegahaynaa shan beri aan governor siinay inuu jawaabna siiyo hadduuna siini waayo waa ku dhawaaqi doonaa wakhtigii aan demonstration suubin doono dukaamaha xeri doona oon xaqeen aan u raadsan hadday noqoto national government ogaata lacagtii ay naga maqan tahay siis governor usoo galay wuuna kala saaray wuxuu noo kala saaray matalan petrol stationyaasha dad la og yahay laba saddex aa wajeer ka shaqaysta aniga petrol station aan leeyahay waa xir had waxaana u xiran becshara la'aan iyo meeshii aan ka shaqaysan lahayn as meeshoo keliya lacagta geey waxaad arkaysaa petrol station oo bil soddon milyan loo qorahayo lbo halkan waxaanu iskugu nimid maanta business community waxaa laga hadlayay dhibaatada maanta ka jirta wajeer iyo county government dhibka ay wajeer ay maaratay ay ka dareemsan yihiin oo ay ku hayaan waxyaalaha aad iyo aad looga hadlay oo ummaddaas ay ka hadlaysa waxaa ka mid ah bending biil lacagihii hore oo dadka ka maqnaaya asal ahaanba maxaa la dhaha shaqada wajeer ka jirta oo wax maanta countiga lacagta soo gelaysa iyo wax ummadda ay ka faa'iidaysa ay waxba ka muqunin ayaa laga hadlayay waxa laga hadlay waxaa ka mid ah nidaamka ka jira countiga shaqada lagu wada stakeholders ummadda stakeholders ka ahaan lahayd inaan lagala tashanaynin oo waxba ka ahayn marka waxyaalaha nidaam darrada aad u ah oo ummaddan nacfi aan ugu jurin oo xafiiskaas as ka shaqayna ayay ka mid tahay waxaad u malaysaa xafiiska countiga in uu yahay xafiis shakhsi uu leeyahay oo brifate ah ma aha mid ummadeed ma aha waxaa jirta inaan dhex marnay oon la hadalnay dadka xataa maxaa la dhahaa kabinetkiisa ka mid ah waxaa ka mid ah inaan maaragtay la hadlay secretariatkiisa hal qof ah oo dhihi kara xafiiskaas ayaan wax ka ahay lama haayo meeshan waxaa aniga waxaan ka mid ahay business community dadka ay doorteen first chair ayaan ahay waxaan ka quusannay in aan kala tashanna business community iyo si ay u shaqayn lahayeen county government habkii u shaqayn lahaayeen inaan appointmenta ka helna ayaa nagu adkaatay in aan communitigeena soo doortay oon wakiilka ka ahaynay danahooda iyo dhibkooda aan gaarsiinna xafiiska countiga ayaa nagu adkaatay marka arrinta ayada arrin aad iyo aad loo dareema oo wajeer dhibsatay waaye waxaan halkan maanta ku waafaqmisho ugu dambayntii in la siiyo notice shan biri ah gafanaaga in aas ka soo jawaaba in aas la kulma ayadoo hogaaminaysa wajeer chamber of commerce oo kala hadlaan dhibaatada waddanka ka jirta ay wax ka dhahaan ayaan maaragtay aan notice asaga aan bixinaynaa haddii noticekaas jawaabta laga waayana tallaabada ay wanaajiga qaadayeen dib baan ugu tashan doonaa cabdiraxmaan mucaawiye warbaahinta sta ismaamulka wajeer